taswiirta lixaad joshua waxa uu soo aruuriyey dadkii reer banu israa'iil oo waxa uu horkeenay ilaah ilaah ayaa u sheegay caakaan in uu adeeci waayo ilaah oo uu markaasi sharaf la'aan u keenay dadka reer banu israa'iil joshua ayaa ku yidhi caakaan runta ii sheeg caakaan ayagu wuxuu yidhi haah waan ku dembaabay ilaah oo xoolaan qarsaday haa maxaa yeelay waan rabay xoolaha tani waanan qarsaday waxaad ku arki doontaa in ay ku qarsan yihiin teendadayda dhexdooda joshua waxa uu diray niman raadiya joshuwana markaasi waxa uu qaaday caakaan xaaskiisa iyo xoolihii uu lahaa oo dhan waxa aanay aadeen buur markaasi ayay dhagaxiyeen caakaan iyo xaaskiisa ilaa ay ka dhammaadaan markaasuu xoolihiisii oo dhanna gubay ilaahna markaasi mar dambe uma uusan xanaaqin dadkii reer banu israa'iil markaasaa ilaah jooshuwa la hadlay oo ku yidhi qaado ciidamo kale oo aad ey oo la dagaalan cadowgaada marka nima aanay cabsanaynin maxaa yeele waxa ay ogaayeen inuu ilaah la jiro bal ii sheeg waxa aad ka badatay taxanahan ama sheekada tan markii hore ilaahay waxa uu rabay in la addeeco marka labaad waxa uu tusay hal qof oo dembaabay inuu halaagi karo dad badan maxaa yeelay cakaan oo dembaabay la'alligii ciidamo badan ayaa ku dhimatay dagaalkii midda saddexaad oo aanu ka baran karno waxa weeye ilaahay inuu yahay mid addeeci ah ama xaq ah taasi markaasi waxaannu ka arkaynaa in caakaan iyo dadkiisii lagu dilay si xun oo markaasi jacayl aan ahayn sababta oo ah dembigiisa ayaa waxaasi oo dhan qasbay waxaa dhici kartaa wax inaan fahmi karin laakiin waan fahmi karnaa inuu ilaahay yahay xaqaani ama mid wax xaqu xukuma midda afaraad waxa aanu ka baran karno waxa weeye inaanan ilaah waxba ka qarin karin hataa haddii aanu jarribno